qiraarkan waxa weeye waa mid oo waxa weeye in la cusboonaysiiyo mandatekii amison waa garta gudo Afri- ciidamada afrikaanka ah oo soomaaliya ka qayb gelaya la dagaalanka eh, ma- argagixisada in loo la cusboonaysiiyo muxuu ahaa shaqadoodii mandatekooda in la cusboonaysiiyo taas waa mid bay ahayd midda kale oo uu taabanayo qiraarkuna waxa weeye iyadana in la la la la la la- la- dadweynta lagu laga ilaaliyo dowladii awalba ilaalin jiray maaragta dowladihii ilaalin jiray eh, virusiga eh, burcadurdabeedka ilaalin jiray inay hadda ay ay ay ay ku daraan ilaaladoodii wuxusha soomaaliya laga qaadayo inay ilaaliyaan oo ay qabtaan maxaa yeelay wuxusha waxaa la leeyahay sanadkii tagay iyo sanadkan laba boqol iyo afartan kun doolar ayaa kasoo ayaa ayaa ayaa ayay ku kacday wuxusha la diray marka boqolkiina maxaa sida ay leeyihiin eh, waxaa markaa lacagtaasna waxaa lagu soo bedelaa midhay hub oo loo keeno argagixisada loogu soo bedelaa sida sida ba- haddee waa inaad akhrishaa adigu qiraarka laftiisa marka waad akhrisan karaysaa marka iibaan anagu maaragtay waxaan horta waa u mahad celinay maaragtay qar- qaramada midoobay muxuu ahaa eh, waa u mahad celinay waa u mahad celinay dowladaha wa- garabka nagu siinaya eh, amisom eh, waa u mahad celinay in la cusboonaysiiyey eh, muxuu ahaa shaqadoodii mandatekoodii la cusboonaysiiyey waxaa kaloo nagu haddana ugu mahad celinay inaan ku raacsannahay in la la qabto lana joojiyo wuxushana laka joojin wadankeena laga qaadayo Eh, marka sidii sidaas baan hadda ay lagu an- ansixiyey intaasaa la isku raacay waa lagu waa la ansixiyey qaraarka qaraarka waxaa kaloo qaraarka waxaa kaloo uu qorayaa in muddada loo kordhiyo kooxda kormeerka cunaqabateynta saaran soomaaliya iyo eritrea laakiinse waa u dambaysaa iyadu wax waxa waxa waa waa iska caadi sanad walba waa la- waa la waa la waa la sameeyaa Eh, iyagana waa lo waa la cusboonaysiiyaa maadaama shaqadoodi in leeyahay weli waa inay sii wadaan Ay.
qodobka qodobka kale muhiimka ee ku xusan ah waxaa weeyaan in dowladda soomaaliya ay mar walba ku wargeliso golaha ammaanka ee qaramada midoobay hubka ay dibadda kasoo iibsato maadaama horey qaramada midoobay u ogolaatay in soomaaliya hub dibadda ka keensan Mm.
karto haatana loo cusboonaysiiyey arrintaas sidee loo dhigay maya ka- kaas hor- horuu u jiri jiray dowladduna ma diidano Eh, dowladda midaan muxuu ahay to- eh, fatishaada maraakiibta nuxusha ayay waxay waxay tireen waa in nalakala tashtaa qolada fatishaysa waa in nagala tashataa si aan u ogaano qolada qaad nuxushii meelay aaday iyo meelay jirto markabkii doonaya inuu waxaas uu samayno waa in naloo sheegaa marka taasna dowladda ayaa waa in lagu soo celiyaa marka adigu taasna waa waa waa waa codsanay waa waana ku jirtaaba